الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشعر gabayga iyo shicirka bal kitaabkii bal wuxuu ku soo arooray kollay gabaygu waa hadal un hadalkana kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xumina waa xun yahay shicirkuna waxun buu leeyahay ama cid ha lagu caayayo oo wax baadila ha lagu faafinayo cid aan ammaan mudanun ehlu ahayn dee ammaan baadila ha lagu ammaanayo wax fiicanna waa leeyahay oo kollay waa kalaam kiisa fiicanna saa kalaamkii oo kale ah bal umuuro kuba soo arooray ayaa in sha allahu tacaala inooguba iman doonaa kolley kitaabu shicr xadaثna cmr الnaqid wbn abi cmara kilahuma can ibni cuyaynata qaala bn abi cmara xadaثna sufyaanu can ibrahima bni maysarata can cmr bni shariidi can abihi qaala radiftu rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslama ywma alxagga sanadka ruux cusubi ma jiro ibraahim bnu maysarana isagu meelo dhowruu kitaabka iga sugan yaho waa nin hiqa ah amaa camr bnu shariid dibba waynu ku soo marray isagiiyo aabihii kollay labada xadiid ay leeyihinna waa ka aynu soo marrayo kan saxaabigan shariid ibnu suwayd iyo inankiisan oo taabiciy oo hiqaa camr bnu shariid waa dibi oon dheerayna waynu ku soo aragnay habeenkaasna waan ishaaray halkoodii labaadna waa halkan qaala wuxuu uhi shariid ibnu suwayd radiftu waxaan fangalay oon dee la fuulay raaxilo rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam yowman na rasuulki ilaahay oo daabo ama raaxilo adigu fuushan ayuu isaguna rasuulka ilaahay buu la saarnaa xaggiisa dambe ayuu fadhiyey faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hal macaka macaaga ma yahay min shicri umayata bni abi salti ninka dee waa isku reer bay ahaayeen waa reer daa'if ama reer saqiif umayat bnu abi salti markaasna ma noolayn walow dee islaamnimo hagaaguu soo gaadhay ninkaa shicirkii markaa shicirkiisii wax kaba mida shay-an ay markaas ma yahay daahirku wuxuu alaa halkan almacaka min shicri umayata bni abi salti shay-un waayo wax dee intan lafdigan lagu nasbiya halkan noogaba muuqdo ee waxaan isaga qadaranaynaa markaa waxaan ku nasbina lafdiga shay-an waa nasta imaam nawowi raximah اllahu tacaala uu sheegayo nusqooyinka qaarkoodna shay un baa dhaco kuwaasi waxba uma baahna way dhantahe waa dee craabtii markaa la garanayay oo hal macaka macaaga ma yahay min shicri umayata bni abi salti ninkaa umayat bni abi salti shicirkiisii wax kamidi macaaga ma yihiino fatunshidunaa shay-an aada markaa noo inshaadid aada tirisid wax ka mida aada noo tirisid ma haysaayo ma xafidsantahy shicirkiisii wax kaba mida oo dee aad markaa aada inshaadid ama aada tirisid oo dee aan kaa dhegaysano isaguna waa haye qultu waxaan nacamhaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhihi anaa asalka hore ha-da hore waxay leeyihiin hamsay ahaydba oo asalku ihi weeye ihina waa kelimo ay u isticmaali jireen markay wax doonayaan ziyaado iyo in la biiriyo khaasatan hadalkii oo kale oo dee sannaga markii la iswarsan jirayee dadkii dee ama ruux la warsanayo warramayo dee se haye oo kaleoo la yidhaaho dee si usii siyaadiyo warkii laga gurayo waa kelimo sidaasoo ihi markaa in kolna way tanwiiniyaan luqada carbeed kolna waxaa lagu bineeyaa kasra un waxaanay leeyihiin haddii in waxa weeye haddii iyada xadiis machuuda waa war markaa laysla ogaayo la waday uu ruuxu doonayay in loo sii beeriyo ihi buu odhanayaayo kasrun baa lagu binaynayaa lama ziyaadinayo in waa adugu markaa xadiis ama camal maxuuda haddii laakiin waxa weeyaan uu yahay un in dee asal ahaan aan wax machuudoo socday jirina uu leeyahay bal war sheegun iyo wax sheegun ihin baa la odhanayaa bal matalan taas weeye haddii halkan kasradan ihan la yidhaaho macnuu waa isbedelayaayo waa amar la is amraya aamus oo sukuut iyo joogsi wax laga joogsado laysamraya isu rogaysa ihan haddii la idhaah macna alkafi walamri bisukuut ihina manaa rasuulka ilaahay wuxuu ka dalbayaa bal inuu wax wado o dee uu inshaado ama uu tiriyo gabaygiisii kaa mida markaa wuxuu ihi shariid ibnu suwayd faanshadtu rasuulka ilaahay waxaan u inshaaday bacnaa u tiriyey beyta beyt gabaygii umayo kaba mida faqaala wuxuu yidhi hihi macnaa waa zidni weeye ii ziyaadiya balwad weeyaanoo sii wad uma anshadtu beytan beyt kalen haddana aan u inshaaday faqaala wuxuu ihi hihi oo rasuulka ilaahay de gebaygiisa oo de marka la eego inta badan gebaygiisa iyo waxyaalahaasi wuxuu ahaan jiray waa tawxiidka iyo in laysa soo bixinayo iyo waa nin markaa marka horeba la yidhi sanamada inuu caabudo iyo waxyaalahaas uu kaba dheeraaday khamrada waa iska daayey oo qoladii xunafada ahayd buu kaba mid ahaa barhkoodna diinta masiixiyadu galay baa la yidhaha kutubtii horena idilaac buu u lahaa marka umuurahan ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisan samooyinka abuuritaanka iyo dee waxa weeyaan dhulka iyo buura iyo waxyaalaha kale ilaahay subxaana watacaala dee waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa iyo taa dari dalaa-ishii taasba ah iyo qudradiisa kuwaas baa gebaygiisu iyo in laysa soo bixin dooniyo baa gebaygiisu ahaa rasuulka ilaahay markaa wuxuu yidhi haddana ihihihi xataa anshadtuhu ilaa aan isagii u tiriyey weeye inshaadku waa dee shicirkii la marinayey mi-ata beytin boqol beyd oo uu isagu leeyahay uu xafidsanaa xadiidku waa inoo socdaa rasuulka ilaahay markuu gabayadiisa maqlayna hadalkii uu yihi waa inoo dambeeyaa waana kan duruqda xadiidka وxadثnيh زهyر بن حرب وأحمد بن عبdة جميعا عن بن عyynة عن إبراهيم بن مyسرة عن عمر بن الشhريد أو يعقوب بن عاaصم عن الشhريد qاaل bl cمر بن شhريد baa إبراهيم بن مyسرة ka warinaya amase يعقوب يعقوبna xadيiثka waa ka wariyey يعقوبna waa nin reer ضاaئفa isaguna qolooyinkan isla reeriyiin waana taaبعي cمر بن شhريد yobay isla dabقa yihiin walow aanu siqanimada heerkiisaas gaadhsiisnayn aanu gaadhsiisnayn xaafid muxajarna maqbuul buu kaba cabiraa laakiin meelo bukhaari ka mida waa taqriibe wuxuu yidhaahaa dee inuu yahay ruux muwasaqa ama siqo waa sheegaaye bal waxaan leenahay waa nin siqaaba waana ninka taabiciya kolley xadiidkana kitaabkeena kuleh camrinu shariidiyana ay isla reer yihiin oo dee reer daa'if weeye cani shariidi qaala ardafanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm wuxuu rasuulka ilaahay ugu qaaday khalfahu gadaashiisa raaxiladiisii fadakara bimili xadiidkiisii hore oo ah dee wax shicirkii umaye ah ma haysa ayuu yihi وxadaثna yaحya بn yaحya qaal aخbarana الmctamir bn sulayman xa وxadaثanii زuhayr بn xrbi qaal xadaثna cabdالرaحman بn mahdiyi kilaahuma can cabdالlahi bn cabdالرaحman الطaaئifiyi can cmr bn الshariidi can abihi waa xadiidkii makaanhaynay un sanadkii un baa waxay noo soo biireen cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan la idhaha reer daa'ifa oo camr ibnu shariid ka warinaya markii horena ibraahim ibnu maysaro siqa oo isagoo halkan mooye meelo kaleba kitaab kaga sugan baa warinayey ninkan reer daa'ifa ee cabdullahi ibnu cabdiraxmaan la yidhaha waa nin horta xadiidkan unbu ku leeyahay muslim wax kale kuma lahaa meel kale kagama sugna taasi iyada waa mid xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa saduuqun yukhdi waa nin bal saduqnimaha u sugaya laakiin akhdaa iyo awhaam leh in ficlan markan culimada ama xaqiiqatan aan culimada aqwaashoodii ahlan de jarxi watacdiil iyo qolada nuqaadaa eegnana kolley waxa isugu soo biyo shubanaya hadalkoodu ninkani nin daciifa inuu yahay laakiin dacfigiisu uu yahay dacfiga ictibaar gelaya macnaa ruux imika sidaas oo kale ibraahim maysaro xadiidkii wariyey haddii dee uu isaguna la wariyo waa bal mثalا wixii shaahid iyo mutaabaca yabu usuubadaa ee laakiin keligii hadduu yahay xadiidka isagu keligii maka warinayo dee xadiidku xataa xasan derajadii ma gaadheen xasan derajadii ma gaadheen halka uu muslim kaga leeyna waa mutaabaco ma aha in xadiid usuula ah ee ibraahim بn maysare ayaa warinayo camr بnu shariid ka wariyey isna uu la wadaagsaday waa dariiqa mutaabacada ahun ee wax kale kitaabka kuma laha waa dariiqa mutaabacada un ee ninku waa kaas oo daciif yuctabaru bihi baan leenahay عن cمر بن شhريد عن أبيه قاaل اsتنشhdnيi رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu iga dalbay i weydiisay inaan u tiriyo dee شhicirkii umayة بن abi slt siinta iyo taadu waxay faa'iidaysaa dee ma luqada waa dalab macnaa waa dalaba mini an unshidahu weeye wuxuu iweydiiso igaba dalbay inaan u tiriyo gabaygii umaya tmnaabi salti waa bimili xadiidi ibraahim bni maysarata wazaada wuxuu siyaadiyey qaala wuxuu yidhi in kaada la yusrim waa ziyaadou isagu leeyahay laakiin in dee riwaayaadka dambe duruqdiisaba ahaynba insha allahu tacaala taasi inooguba imanaysaayo duruq aan duruqdiisa ahayn bay inooguba dambaysaa ama xadiidka dambe markan gaadhno ee abu hurayre xadiidkiisa macnaha waan ku arki doonaaye in kaada wuxuu u dhowaaday waa ninkaa umaya la yusrimu inuu islaamo wa fii xadiidi ibni mahdiyin halka laba nin baa ku wada sugnaa sanadka xadiidka oo ka wada warinaya cabdullaahi bnu cabdiraxmaan waa muctamir ibnu sulayman iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi marka lafdigii dee wuxuu ahaa isaga muctamir in kaada la yuslimu ama ibnu mahdi xadiidkiisa maxaa ku sugnaa qaala falaqad kaada yuslimu fii shicri falaqad kaada wuxuu u dhowaadayba yuslimu inuu islaamo fii shicri shicirkiisa bal xadiidku waa inoo socon doonaaye horta kolley rasuulkii ilaahay istinshaadkan uu isagii kaba dalbaye uu fiicmaystay waayo wax fiican inu ahaa buu ku tiriye waana taanidi wuxuu ku wareegayay gebaygiisu waa jawaanibtaas ee wixii jaahiliyada kale ay ka gebyi jireen iyo gebaygiisu maaha dalabkan uu dalbay in uu dalbaye in loo kordhiyo kolba u ninkuu sii wado oo sii tiriyo gabaygiisii oo kale dee waa jaanibka horta istixsaankaas marka xadiidka waxaa inooguba sugan shicirkii aan wax fuxshiyoo ku sugani jirin wax xumaanoo ku sugani jirin dhegaysigiisa la dhegaysta ama tirinta la tiriyo banaanideeda iyo dee maqalka la maqlo ama shicir jaahiliye ha noqdo ama shicir kaleoo ka dambeeye haba noqdee banaanideedu way inooguba sugan tahay ay taasi ay bannaan tahay marka shicirka madmuumka kolley xadiisna waa inoo dambeeyaaye waxa uu noqonayaa uun oo shicirka madmuumkii waa kuwii isagu xuma ama caydad lacaa iyo waxuno laga waramayo iyo waxyaalaha caynkaasa shicirkii uu ku sugnaa yaridiisa iyo badnidiisuba kaa way xun tahay ama shicirkii kalentaasi kuma sugnayn haddii dee ruuxaba wixiisuba ay noqoto shicirkaasun xifdigii iyo tirintii iyo shaqadiisuba ay noqoto shicirku sidiisa ayaanu xumibo aanu uguba sugnaaninbe dee hadduu insaankii qaalib u noqdona kolley madmuun buu noqonaya laakiin marka aanay taasi jirin dee inshaadkiisa iyo dhegaysigiisa iyo waxaasi dhib ma laha shicirkuna ama xikma uu xambaarsan yahay sida kan oo kale ama uu yahay shay iska mubaaxo xumaan iyo faaxisho iyo wax laga waramayo dad iyadu dee maalan aan mudancay oo hajgood iyo waxyaalahaasi ay jirto madaxi isaguna been ah oon jirin iyo waxyaalaha markaanu mawduucisahayn horta way bannaantay taas iyada waa mid arrinta kale ninkan horta umayat ibn abi salt bal rabiicat ibnu cawf baana abu saltihan laba idhaayo waa nin saan sheegnay reer daa'ifa ninkuna wuxuu ahaa dadka markii hore jaahiliyadiiba say yidhaaheen khamrada iyo waxaa kaba dheeraaday awsaan cibaadadeedna kaba dheeraaday shicirkiisana waabay kuba yimaadaan kolley nebi ibraahim dikrigiisa iyo ismaaciil iyo xanafiye iyo ama dee xanifiya taasi way kuba timaadaa dikrigiisaas shicir kala duwanna uu leeyo kutubta tafsiir iyo keyrkiiba ay kuba soo naqliyaan xataa ibnu kathiir majmuucooyin kala duwan baa kuba sugan meelo kala duwan oo dee ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa iyo umuurahan aayaadkaas waaweyne ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa iyo umuuraha dalaa-isheeda shicirkiisuu kuba soo areer waana noocan rasuulka ilaahay istixsaankiiu jeclaystayba ee uu lahaa io kor uu ka dalbayay inuu ziyaadiyo waxaana jirto ay culimmadu soo naqliyeen oy barhkood soo naqliyeen inuu masiixiba noqday kutubtaa horena horta idilaac buu u lahaa waa isagu dareensanaa ama ogaa nebi waqtigiisu dhowaaday inuu jiro taasba bal waa isku waday baa la yidhaaha isaga ayaa isku wadaybo in nebigaas uu noqdo oo kale markii dambe qisooyin ay soo naqliya waxaa kamida ibnu kathiir bidaayihiisay kuba sugantahay dee aymo kale oo ka horreeyeyna kutubtooday kuba soo saaraane iyagoo abu sufyaan safar ka wada yimi safar malaashaan bay ka wada yimaadeen habeenkii buu yidhi bal aan dadka kaba horeyno kaafiladan ay laba socdaan oo si aan sii sheekaysanoo dadkii bay kasoo yargeeno labaduba raaxiladoodii bay fuushan yihin oo markaasuu yihi bal iiga waran cutbat bnu rabiica bal da'diisa iyo ri'aasadiisa iyo maalkiisa iyo waxaasoo dee wuxuu usheegay nin xoolole inuu yahay nin odayana inuu yahay dee da'diisa markaa afartan iyo aad buu uga dhaafay nin dadkiisana u madaxa inuu yahay oo eetuu yihi azramihi dalik arrinkaasaa hoos u dhigay abu sufyaan baa ka xanaaqay oo seeba arrintaasi ay hoos ugu dhigaysaa waxaa dee magac baabay u kordhinayse say taasi uxaqartay ama hoos uguma dhigtay ama ceebba ay uguma noqoto adigu dee abu sufyaanna de waaba soo degiye adigu markii dambe ayaa wuxuu u sheegay wuxuu leeyahy waxaan dee jiray oo de ama kutubtaa hore waalaha waxyaalihii kuba arkay in nebi soo baxaya uu jiro nebigii soo baxaya markii hore anaa isku waday buuri haddana waxaan ogaaday inuu reer cabdimanaaf yahay inuu aanu ahayd qurayshiyuu reer cabdimanaaf yahay reer cabdimanaafna markan eegayna dee ninkan isli malaa isagu noqon doonaa cod buu ahaa laakiin marka tiri dee da-daasaabuu noqday afarta waa dhaafooyin badan buu ka sarreeya oo ninkaa xoola iyo waxyaalaha iyo madaxna ah taasi ayaa dee sifadii ayaanu noqon ahayn waktigii waa socday rasuulka ilaahay baa lasoo diray salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa reer cabdimanaaf waa tii oo kale markaasuu abi sufyaan isagii buu la kulmay mala mar ay kulmeen uu yihi dee arrintii aad sheegaysay waabay timiyo waxaa soo baxayba dee ibnu cabdilmualib ama maxamed oo nebiga dee isagu ma rumaysteen laakiin waa kaa arrintii waa markii ay arrin soo baxday markaasuu arrintuu yihi waa xaq ha waa runtii tii maxaad u raacilaadayo tui dee dumarkii reer saqiif waxaan ugu sheekeynayay nebiga soo socda inuu yahayo imikana qulaam ama reer cabdimudaliba anigu tabac uma noqonayo laakiin taasaan ugu sheekeynaya adigu markaa waa xasad iyo buqdi iyo waxyaalaha caynkaasa dee bal markii beder uu noolaayo markii reer beder halkii gaaladii badnayd la dhigay waaba yimi iyagoo isagoo baroordiiqu u yimi isagii iyagii ammaanaya taasoo kaleo bal adigu waxay noqotay markaa xasad ahaan iyo umuuraha caynkaasa inuu uu islaami waayey shicirkiisuna waaba kanoo marka la eego dee umuuruhu kaba hadlaya umuurihii jaahiliyaba umuurihii maah waa umuuraha kaba duwanoo rasuulka ilaahay yidhi waxaaba ku dhowaaday inuu islaamo bal laftii baa soo arooray malaha gabadh ay walaalo ahaayeenoo iyadna shicirkan wax ka mida rasuulka ilaahay uba tirisay laakiin yaanu deesan axaadiisan inoogu xoog badnaaninbe dee waxa weeyaanoo yihi de amana shicru wakafara qalbuhu waa laftii soo arooray macnaa shicirkiisi waa rumeeye waa shicir iimaan laakiin qalbigiisi waa kufriya adigu markii dambe kollay wuxuu ku dhintay u gaalnimadii ninkani bal waanay jiraan oo dee saa albidaaya wanihaaya iyo qisastiis bal fatxulbaari oo kale ninkii raba xadiidku xadiidkan wuxuu ku dhigtay ayaam ljaahiliya waa meel hore meelahan aan joogno maaha waa ayaam ljaahiliya ama waa mujaladka toddobaad marka laeego dabacadii hore ee kuwan dee saddex iyo tobanka iyo muqadimada ahi waa mujaladka toddobaad waa xadiidkan marka ayaam ljaahiliya ayuu soo arooriya kollay nubdo waxyaalaha aan sheegay kaba mida iyo wax kalaba na waa dhigtaa oo waaba dee maxal buu noqon ibnu kahiir iyona bidaayihiisa kollay qiso moodkiisa oo dhimashadiisiiyo waxaasoo uu ishaarana xaafid waa jira laakiin halkaa kuma soo dhigtay kollay ibnu kahiir iyo waxyaale way kuba sugan yihiin taarikhdiisa ama albidaaya ee waana un beder intii ka dambeysay un baan u dhintay xaaladuna taas bay ahayd waa garanaya rasuulkii ilaahay arrinkaa horena waa lahaa shicirkiisna waa kaa shicirkaa fiican ba ahaa laakiin ri'aasadoon iyo xasan iyo ma iminkaa dee cid kala tabacu noqon iyo hungurigaa kuba jiray jaanibkaas iyo waxyaalahaas ayaa imaankii dee uu markaa u rumaynba waayey taawey bal markaa umayat bn abisalt isaga halkaasaan kaga baxayna arrintiisa walow dee hadalla inoo soo soco ama xadiis inoo soo socdo shacirkiisa ku tacalluqsan xadaثanي abu jacfari mحamed بn الصbaxi وعaliي بn xujrin الsacdiyu جamيعا can شharيiki qala بn xujrin أخbarana شharيik can cabdالmلك بn cmayri can abi سلمةa can abi hurayrata can النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم qaala ashcaru kelimatin kelimata ugu marka la eego xagga shicir ahaan ugu xeel dheer weeye eemaan noqonaysa gabita ugu heer saraysa laftii asdaquna way noo dambaysaa kelimadna waxaa loo wadaa waaba beyt dhan oo dee kelimada oo kelimatun biha kalaamu qad yuamsu ibnu malik yidhaaho kelima la idlaaqa iyadoo loo jeedo hadal dhan imika waa beyt dhan oo shadrigiisii hore xadiidka uu inooguba imanayo beytkaasba weeye ashcaru kelimatin haddaba kelimata ugu shicir badan macnaa ugu heer sarraysa shicirnimo iyo gabaynimo xagga marka la eegana uguba run badan sida lafta inoo dambeeya oo takalamat ay ku hadashay bihal carabu carabi ay ku hadashay kelimatu labidin waa labid ibnu rabiica kelimadiisii maxay ahayd alaa kulu shayin maa khala allaha baatilu waa beytkaas kolley waa beyt shadrigiisii hore weeye waxaa ka dambeeyey wakulu naciimi laa maxaalata zaa'iru oo taase alaa hooyay kulu shayin shay kasta oo maa khala llahi ilaahay aan ahayn baailu macnaha waa ku faanaya baaba-aya tirtirmaya aan jirahayba taasba weeye bal dee waxa weeye baail xaqan xaqa ilaah baa subxaana watacaala jira kolley isaguna marka beytkii kasii dambeeye aan eegno adduunye iyo wixeedu kaba ka warramaya uu tirtirmaya waa baaba-aya taas buu yihi de waana hadal run ah markan taa eegno jannadii iyo naartii iyo naciimkoodii iyo cadaabkoodii umuurahaasi waa umuuro xaqoo baaqi noqonaya biibqaa ilaahi subxaana watacaala laakiin kolley taa uma ujeedine waa naciimka adduunyo kolley qiso yarna waan soo naqlin doonaa marka dambe alaa kulli shayin taas baa ugu run badan weeye bal way axaadiistiisaan yar wadaya haddaba وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي قال عن سفيان وثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة كلمة أمر بدن قالها شاعر شاعرك قولي كلمة لبيد لبيد كلمة سوي وهذا كل شيء ما خلا الله باطله وكاد واتنوح أدوادي umayat bna abi salti ninkaa umayat bna abi salti la yidhaahaa waa shicirkiisa marka la eegayo suu ahayo dee shicir arrintiisu tawxiid iyo bacsi iyo umuura ay tahay shicirkii jaahiliye ka duwan an yuslima inuu islaamo taasuu u dhawaaday dee waa xaqin laakiin waa xasad baa dee u diiday weye kalley ficilkan kaada jumladan khabarkiisa dhacaysa ama ficilka mudaarica khabarkiisa dhacaya waxa badan inaanay ani la socon an aanay la socon taas casa ayuu cagsigeeda iyo casaana waxbay ku wada yimaadaane isaga an baa raacda ficilka mudaarica dee khabarkiisa dhacaya ama khabarka oo way yar tahay in isagoon an lahayn ay dhacdo oo dee facasa allahu an yaatiya bilfatxi iyo waa taas kaadana wamaa kaaduu yafcaluuna iyo takaadu tamayaz iyo qur'aanka waxaan filaya inaanay marna ani dhicine antu way yar tahay waa cagsigeeda casa antaa badan in anta laga tagaa way yartahay kaadana anta oo la gooye ayaa badan anta oo marka lakiin halkani waa luqadaasu kuba yimi yar oo kale oo dee kolley ibnu malikna labadooda iyo inay isu cagsi yihiin oo labadu mid kastaaba saan sheegay jaanib ay u yartahay jaanibka kalena lakiin waa wax jiro dee luqadii lagaba helayo bal markaa xadiiskii iyadoo aynu kolley malaa alfaadiisa qaarkood iyo xadiidka duruqdiisa qaarkoodba ay dhacday iyadoonu la socon imka antu ani laba socon meelaha qaarkood riwaayaadka qaarkood waxa waayo waxaan soo aragnay falaqad kaada yuslimu fii shicri an yuslima taas ma ayn kaada yuslimu fii shicriba oo ti ina horeyse laakiin waxaan leeyahay waa loga jirta un taasi tana وkاd أمyة بن أbي sلt أn يسلم وxdثnي بن أbي عمر قال xdثnا سفyان عن زائدة عن عبدالملك بن عمير عن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل أsdق beyti beytka ugu run badan oo qaalahu شhaacir marka qasiidada o dhan looma wada jeedo waa beytkan qasiidadiisa kaa mid ahaa waxa weeye أlا كل شhayءi ma khلى الله باطل وkaada wuxuu u dhowaaday بن أbي الصlt أn يسلمa inuu iسلاamo taas buu u dhowaaday وxadثna محمد بن المسنى قال xadثna محمد بن جعفر قال xadثna شعبة عن عبدالملك بن عمير عن أbي سلمة عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق beyt قالته الشعراء ألا كل شhيء ma khلى الله باطل وxdثna يحيى بن يحيى قال أخبرna يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبدالملك بن عمير عن أbي سلمة بن عبدالرحمن قال أنه قال سمعت أbا هريرة يقول سمعت رsuuل الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ma khلى الله باطل ma زاad mana زiyaadinoo isagu riwaayadiisan cabdimalik markii horeba uu inoogu soo noqnoqonaya israa-il ibnu yunus baa imika ka warinaya markii hore shucbaan soo aragnay oo waxaan soo aragnay zaa-idaan soo aragnay xadiidka warinaya oo sufyaan thawri baan soo aragnay intaba cabdimalik ka wariyey oo waxa ka horeeye sharik baa kaba horeeyey waa xadiid cabdimalik markaas ibnu cumayr israa-il isagu kumuu darin wakaada umay ibnu abi salti ama umayatiyo intaa kumuu darin ee intaasba kuma gaabsaday kolley xadiidku waa inoo dhammaadee bal ninka labid waa horta dadkii shucab nin reer bani caamira labid ibnu rabicata aadna waa u cumriyo malaa boqol waa dhaafay shucaradii jaahiliyada kuwoodii waaweynaana ka mid weeye markaa qasaa-idkan ay yidhaahaan almucallaqaat ee toddobada ana e waa raggaaleh mid kaba mida macnaa waa qasaaidii qasaaidii carbeed ee jaahiliyada ugu horeysay ay yidhaaheenba kacbada laga dhex laalaadiyo sabaa mucalaqaat loo yidhi waa ninka keliya waxa weya horta dee waa ninkaas wey isagu islaamnimadka wuu soo gaadhay waanu islaamay oo waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida weeye ninkan labiidkani waxaana laba yidhahaa intuu islaamay dabadeed dee shecir badan buu leeyahay oo qasidadiisa mucalaqada ay kaba mid tahaye intuu islaamay dabadeed farahu kaba qaaday oo waa iska daayo waayo aad buu u cumriyey oo cumrigiisaa dheeraaday oo dee rasuulka ilahi haddana in badan buu kaba dambeeyey faruhu kaba qaaday barhkooda bayd iyo ama laba bayd iyo bay soo naqliyaan oo yidhahaan bacda islaami xataa qisay waxbay soo naqliyaan in malaa cumariya ay kaba dalbeen inuu gabay tiriyo oo markaas ay yidhi ilaahay wuxuu igu bedelay baqara iyo suurat lbaqara iyo baa laygu bedelay oo qur-aanka laygu bedelay macnaa adigu markii dambe waa daaye ee horta bal waa nin saasa shucaradii hore jaahiliyadeed ee magaca lahaana kaba mid ahaa waana nin reer bani caamira ee qisadan sheegayay waxaa iyo kaley soo naqliyaan kolley beydkana way ku tacalluqsan tahay markii saxaabadii hore xabasho loo hijrooday waa hijradii koobaad ee iyagoon ku raagin baa laba yidhaahaa waxay maqleen war reer maka inay islaameen oo waa la soo noqday kolley tiradooduna way yaraydba markii ay soo noqdeen dee bal haddii warkaasi gaadhay warkasii muu noqone bal waxay noqotayba inay soo geli kari waayaan oo jiwaaro iyo maganiyo baa laguba soo galay dhibkiina uu sii ziyaaday waxaa raggaa kaba mid aha soo noqday saxaabigii jaliilka cuثmaan ibnu madcuun taas radacna rasuulka walaalay kuba ahaayeen bal ninkaas baa kaba mid aha markii dambena hore ugu dhintay madiine kuba dhintay madiine ku dhintay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xayaatadiisi iyo dee waqtiyadii hijradii dabadeed qoysna way ahaayeen dee reer madcuun kolley qoysku wada islaameen maan filaya qoyskoodu oo waa isoo wada hijroodeen ninkaas baa deeta waxaa jirtay in welid ibnulmugiira ninkaa la odhanayay khaalid iyo dhalo dee odaygii qureysheeda ayuu jiwaarkiisa ahaa wuxuu arkay saxaabadii kale oo la dhibayo isagii de waa ninkaa aaminkaa laba taabanee cidi uma dhowaanayso waana ninkaa muslimkaa waayo dee ninkaasuu magantiisa yahay wuxuu doonay malaa inuu muslimiintaa la mid noqdo isaguna dhibtaa kaba qayb galo oo wuxuu u celiyey yihi jiwaarkaagii welidow malaatiina wahay waan kuu soo celiyey maye isagii waxaa buu doonayay inuu daysto waa kaas marka intii uu jiwaarkii celiyey dabadeed baa labiidka baa yimi waa dee qabla islaamihi waaba hijradii horteed makaa la joogaa bal hijradii labaad malaa may dhicinba waqtiyada hijradii hore u laga soo noqday markaasaa wuxuu fadhiistay dee xalaqaadkii ama majaalistii de kacbadeeda agteeda ay fadhiisan jireen mid kaba mid oo labiidkana waa yimi oo markaasuu qasiidadiisan ayuu tirinayay dad kaleo qureysheedna way la fadhiyaan ama la joogaan cosmaanna waa fadhiyaa sida laynoo soo naqliye weeye beydkan ayuu tiriyey shadriga hore u yihi alaa kulu shayin maa khala allaha bailo markaasuu cusmaan yihi sadaqta markaasaa waxaa ku xigay shadriga dambe wakulu naciimin laa maxaalata zaa'ilo naciim kastaana shakili waa wax baaba'aya taas buu deetu uhi kadabta fa ina naciima aljanati laa yazuul majliskiina waa la fadhiya been baad sheegtay naciimka jannada mid dhammaanayo suulaya ma aha markaasuu yidhaah baa la yihi ninkii uu yihi waxaa labiid baa odhanaya yaa macshara qurayshin mataa kaana jaliisukum yukadab macnaa jaliiskiina goorma san oo kale ninka idinla fadhiya sen lagu samayn jiray waa majliskaa la jooga de ninkaa odaygaa uu leeya been baad sheegtayo nin baa kacayoo wuxuu dhirbaaxay cusmaanna il buu kaba dhirbaxay la yidhi midabkeedii baaba isbedelay oo markaasuu welid ku yidhiba waxaan oo dhan waad ka maarmaysay ilanimadkaan cid kumay dhawaan karteen oo cid kugu dhici lahayd ma jirto ee imakana dee jiwaarkaagii iskaga soo noqotu yihi may ta kalaba u baahan waxa tan helay kuma soo noqonaya ilaahay jiwaarkiisa ayaan anugu ku kaaftoomayaayo taas buu yihi bal adigu markaa dee dib dambeysa iyo wakti dambe waa wakti aada u dambeeyey weye waktiga labid islaamayo maaha sanadihii hore xataa hijiradana maaha mar dambe islaamay bal waxaa leeyahy waa qisada oo oo cusmaan ibnu madcuun iyo dee marka uu beytka ina hore u tiri waa jaahiliyadiisii buu tiriyey intaanu islaamin buu qasiidadan beytkani kaga mid yahay laakiin tan u leenahay wakulu naciimin laa maxaalata zaa'il wuxuu kan adduunyun buu kaba warramaya iyago aakhiriya waxaas nahay mabay rumaysnayn ayuu kagaba warramaya u leeyahy waa tirtirmaya beydka ku xigaa wuxuu ahaa naciimuka fi dunya guruuru waxasratun wa anta qariiba can nadiilika raaxilu naciimkaaga iyo raaxadaada adduunyo waa keda uun waa qoomamo uun dhaksana ama dhowaadna meeshii aad dee hargelaysay waad ka tegeysaa oo waa dee ti ujeeday naciimka adduunyo ee maahan bal qisadaa dee cusmaan ibnu madcuun iyo aimaduna kutubtooda ay noogaba soo naqliyaan halkaa balabid iبn رaبيcة radي الlahu taعalى canه arضaahu baan leenahay iyo ninka umayat iبn abi saltiya wixii kuba tacaluqsanaa iyo shicir guud ahaanna waxay nooguma sugan dee shicirkii waa kalaamka kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xunna waa xun yahay rasuulka ilaahay kiisii fiicnaa waa kan midna sheegayba inuu kii ugu run badnaa shicir la tiriyo inuu kani yahay waa kan istixsaansanaye fiicnaysanaye lahaa bal kordhi ziyaad ihi ihi oo i ziyaadi lahaayo markaa dee dhegaysigiisa iyo maqalkiisa iyo taa haddaanu ruuxa dee wixiisuba iyo waktigiisaba halkaa aanu wada siin oo wixii kale dee uga ahamsanaa aanu kuma lumin basi kuma sugniyo waana inta axaadiisa inooguma sugan kolley xadiid ka duwanna waaba kan xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna xفs وabو معaaوiyة x وxadثna abو qrayb qال xadثna abو معaaوiyةa kilaaهma عan الأcmaشhi oo markaa abو qrayb iyo waxa weeye imaka kilaahuma meye waa abو معaawiye iyo xfs iبن kiyاas weyen markii horena xagga hore kuba sugnaaya labadooda ayaa can الأcmaش x وxadثna abو سacيidi الأshج qال xadثna wakiiع qال xadثna الأcmaشh عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلي inuu buuxsamo jawف الرaجuل ninka calooشhiisu qayxan malax uu ka buuxsamo yarihii fasahaadinaya baabiinaya halaagaya oo kale ayaa khayr uga khayr badan min an yمteliya inuu ka buuxsamo shicran gabay uu ka buuxsamo qaala abu bakri abu bakr wuxuu yihi laba sheekh buu lahaa xabsiya abu mucaawiyu ka wada warinayay ilaa ana xafsan lam yaqul yariihi wuxunbaa isagu laftiga ficilkan yariihi waraahu yariihi oo bimacnaa dee waa afsadahu wa ahlakahu weeyaan un fasaadiya calooshii baabiyo dee saa uu kuba halaagsamo ruuxi intaa muu sheegin ficilkaase wuxunbuu laftigiisa lian yamtariya jawfu rajuli qayxan khayru min an yamtariya shicran intaa ficilkaas baan riwaayadiisa la socon bal xadiidkaasi wuxuu aha xadiid ay warinayey abu hurayra xadiid imika kale oo uu isagu saxaabi kale inoo warinayo waa sacd ibn abi waqas baa kan ah lakin waa isla macno wuxuu yihi xadaثna mحamed ibn musanى ومحamed ibn bashaari qala xadaثna mحamed ibn jacfari qala xadaثna shucbaة can qataadata can yuنus bni jubayri can mحamed ibn sacdi can sacdi oo abihi ah can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qala anahu qaal lan yamteliya inuu buuxsamo jawfu axadikum midka idinka idinka mida calooshiisu qowxan malax ay ka buuxsanto oo malaxi ay dhaamiso yarihii fasahaadinayo baabinayo halaagayaba ayaa khayrun ka khayr badan min an yamteliya uga khayr badan min an yamteliya inuu ka buuxsamo shicran gabay bal xadiid kaleo waa maka axaadiis baan bal xadiidkana intaynaan baabka yara gaadhin ee kooban ee kitaabu shicri uu kuba khatimay walow aanu shicir isagu ahayn xadiidkan kalena iyagii buu la macneeyey waan sraacinaa si aan xadiidyadan ugu soo noqono waayo waa axaadiis isku mid a asxaab kala duwan baa wariyey xadaثna qtaybaة بn saciidi الثaqafiyu qaala xadaثna layث can ibn اlhaadi عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخdري قاaل يحنس waxaan filaya de horteed inaynaan soo arg kole xadيiثkan baan filayaana waan dee filayaa baan leeyahy يحنس بن cabdاللahi baa la ydhaa waa nin ثiق ah oo taaبiciya koley reer zubayrna mawlahoodu ahaayo waa kan dee meelo qaarkoodna mawla ali zubayr unbaa dhacda oo kolkol uu yimaadaa waana tan shaksigii dee mawlihiisa laynoo sii xadiday oo muscab ibnu zubayr ay walaalo ahaayeen dee cabdullaahi ibnu zubayr iyo curwat ibnu zubayr iyo isaga waa taabici cabdillahi baa saxaabiya raggan kale waa taabiciin de halkaa curwa caalimkaa shahiirka uu noqday cilmi badan iyo camal badan iyo taasba uu lahaa isaga muscab waa nin amiire ayuu ahaayo kolleyna ciraaq isaga o marka dee waaliga ciraaq iyo ninka ciraaq oo dhanba kaba talinaya wixii kaba sheeyey intii walaalkii imaaradiisu ay gaadhsiisnayd isaga ahaa muscab ibnu zubayr laakiin markii dambe ciraaq ayaa lagu dilay isaga oo de waxa weeye markii hore isagu waxa meesha kol gacanta ku dhigan markii yaziid ibnu mucaawiye intuu dhintay qolooyinkaa la saaray reer bani umaya ninka mukhtaar ibn abi cubayd la odhanaya dee kadaabka ahaa ayaaba kuba dhigay ee laakiin markii dambe muscab iyo markaa uu tegey isagaa dilay mukhtaar oo daartii imaarada fadhiista oo madaxii mukhtaarna waa la keenay dabadiina haddana cabdimalik ibnu marwan ayaa yimi oo musxabna markaasaa la dilo daartii imaarada ayaa isna madaxiisa la keenay bal maalan waxa weeye haddaba dee horteedna cubaydullahi ibnu ziyaad oo mukhtaar uu dilay de ama waktigiisii intiisii la dila ashtar baa dilay waa meel dee halkaa kolba ki yimaadaba ama ki ka horeeyey arrintaasi ama xoog lagaga qaadayo dilbe musxab ibnu zubayr waktiyadaasaa la dilay oo waktigaa ibnu zubayr lagala wareegay ciraaq ba dee isagaa ciraaq joogay markii la dilay dabadeed ayaa cabdimalik ibnu marwan la wareegay ciraaq waa intii walaalkii joogay can abi saciidin alkhudriyi qaala bayn lakin waxaan lena ninku de cilmigaa walaalihii lahaa iyo taas ma lahay oo ninkaa laakiin amiirka ahaa iyo jaanibkan kale qaala wuxu uhi baynamaa waqti naxnu anagu nasiru aan socono maca rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa bilcarji meesha carji la yidhaaho waa meel aduu kolley maka iyo madiina inaha udhaxaysa waana sheekhu wuxuu leeyahy waa qaryo weyno meesha furci la yidhaaho dee ayay raacsan tahay ama ay raacsanaydo ilaa sideed iyo toddobaatan mayl bay u jirtay madiina bal haddaba anagoo halkaa maraynoo joogna id carada shaacirun waxaa muuqday uun soo baxay shaacir nin shaaciroo yunshidu shicir tirinaya iyagii lama socday waa dadkii meelaha joogay faqaala rasuulu llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi khuduu qabta ashaydaana shaydaanka aw amsiku shaydaana markaasaa muxuu yihi laan yamtariya inuu buuxsamo oo jawfu rajuli nin calooshii qayxan madax ay kaba buuxsantaa khayrun lahu uga khayr badan min an yamtariya shicran inuu gabi kaba buuxsamo bal adugu baabkii ama waa inoo dhamaaday bal kitaabu shicr dee xadiidka kale shicr ma ahe ee baabka waa inoo dhammaadayba axaadiistii hore waxaan kusoo aragnay dee shicirku waa kalaam un kiisa fiicanna waa fiican yahay saa kalaamka kale kiisa xumina waa xun yahay kiisi fiicna haddii la maqlay haddii la dhegeystiya hadduu ruuxu tiriyo marka aanay khalaba jirin wax ba'si oo ku sugani ma jirto waa kan rasuulka ilaahay fadhi keliya ama in iyo masiir keliya ay socdeen boqol bayd oo umayat bnu abi salti abyaadiisii iyo shicirkiisii kamida uu maqlay isagoo mid kastaba weliba lahaa kordhi kordhiyo zidnii lahaaba ama ihi lahaa bal markaa taas waatan kuba soo maray xadiidkana waaba kan oo imika shicirkii lama kala qaadin wuxuu rasuulka ilaah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh axadkii calooshiisoo madaxi ay dhaamiso ayaa uga roon isagoo shicir ka buuxsama shicir lafdigan shicirna imika halkan idlaaqiisa markaan eegno shicir dhammaantii waa inoo soo gelayaan marka halkan culimada qaarkood iyagoo jaanibkaa eegay ama waxyaalahaas ayaa waxay kuba yidhaaheen shicirkan waxaa loo jeedaa shicrun hujiya bihi nabiyu salى اllahu alayh wasalam waa shiciradii dee waktigaas ee rasuulkii ilaahay loogu soo gabyayey ama lagu soo caayiyey kaasoo kaleba weye kaas baa loo jeedaa waa kaas baa halaagan iyo waxaan leh oo dee waa si ay shicirkii kale ugaba saaraan markaa laakiin sheekhu wuxuu ka soo naqlayaa abu cubayd iyo alculamaa kafa inuu yidhi hada tafsir fasid macnaa hadal saa ku dhow baa shacbi wariyey sanadkuna dee ma xidhiidhsanayn hadal saa ku dhow baa shacbi wariyey bal markaa wuxuu leeyahay sheekhu alculamaa kafa ma kala reebine iyo abu cubayd iyo tafsiirkaasi waa tafsiir faasiday leeyiin saa xadiidka lagu fasiro waayo imaka dee maxay tahay in haddii wuxuu lafdiga aan ku fasirna wuxuu keenayaa waxaan madmuumkii waa isagoo calooshiisa noocaasi ka buuxsamo ama shicir ka buuxsamo marka haddii dee aanu kaba buuxsamin oo buuxsan lagu tirin oonu badnayn uu wax yaroo kooban yahay inaan basi ku sugnayn baa markaa meeshii lagaba fahmaya noocaas la sheegayna kiisa yar iyo xataa kelima haba noqotay iyo wixii ka weynba waa gaalnimoba de waa gaalnimo oo yari iyo badni ma kala lahaa buuxsan iyo buuxsan la-aan ma kala lahaa bal markaa taas bay leeyihin tafsiirkaas waa faaside bal sheekhu wuxuu isagu inoogu culimadana kasoo noqlin doona waan si yar wadi doonaaye qolooyinka macnaha ama tafsiirkaa qaatay xoogeeyey weliba dee intii awooddiisii intii suu geeyey bal si uu xoogeeyo aqoosha kalena meesha kaba saara waxaa ka mid ahaa imaamkan weyne ibnu jariir itabari kitaabkiisii habeenka dhaweynan sheegayey tahdiib اlaahaar oo bal maalan intuu xadiidkan soo qaatay ayuu dee aqwaashiisi iyo wixii de si jawaanib dhan buu ka wada eegaa bal aad buu u dheereeyo walow kitaabka safaxadkiisu aanay dee aanay aada u dhaadheeray kolley in badanna takhriijiya waxaasi ay qaateen waa malaa lixdameeyo safxa in ka badan ayuunbuu dabagelayuu tan wadeeye laakiin isagu wuxuu ka dhigay uun bal inuu macnahaasuu raajax yeelay logamana jeeduu leeyo tan lagama fahmayo inuu waxani badan yahay kiisi yaraa meesha in lagaba saarayo oo wuxuu leeyahy dee ruuxa haddii calooshiisa madaxi gasho haddaanay buuxin in yarun ay tahana halaaga way keenaysaa iyo fasaadka way kuba keenaysaayo markaa bal adigu sheekaasi kolley kalaam dhan oo kala duwan oo mufiid iyo shiciro badan soo oruriye way jiraan markii dambena luqaadkii iyo adigu bal waxyaalo badan oo de kitaab kolley jawaanibtan habeenka dhaweyd soo sheegay oo waa kitaab de waxa laga hayo waa cumar musnadkiisii qeyb kaba mida iyo ibnu cabaas musnadkiisii qeyb kaba mida iyo cali musnadkiisii qeyb kaba mida waa inta kitaabkii laga hayo intuu dhameeyeyna waxayd khulafado dhan ume alcashara mubasharuun u dhameeyey ahlubeytkana waxaan filayaa inuu dhameeyiyo bacd almawali laakiin kitaabku hadduu dee saa ku wada maraa boqol mujaladna waa gaadhi lahaa waana kitaab markay ay yidhaaheen culimadu dee way adkaatay marka la ege isagu waa nin aqoonka aqoontiisu ay aad iyo aad u badnayd hadday xadiid tahay iyo hadday fiqi tahay iyo hadday tafsiir tahay iyo hadday taariikh tahay iyo hadday luqadii carbeedba tahay xifdi oo kitaab aan beri horena sheego a risaalo uu leeyahay suyuudi oo uu kaba dhigo uu yidhaaho mushtaha alcuquul muntaha fi muntaha nuquul ama mushtaha alcuquul fi muntaha nuquul oo wax kastaba wixii raqamka qiyaasiga ka gaadhay uu sheego ayaa wuxuu yidhaahaaba dee marka la eego muntaha alxifdi ibnu jariir damari ummadda o dhan buu ka dhigayaa ninkii ugu xifdiga badnaa xifdi halku ku dhamaaday waa ina jariir damariyo sideetan awr waxay qaadaan buu korka ka ayuu leeyahy waa dhici kartaaba hadduu doono inuu dee ka badsanay bal waxaan leeyahy waa kitaab dee marka la eego usluubkiisii aadna loo ammaanayn wa xogeeye laakiin waxaan eegaynaa san dee jamaahiir alculamaa iyo culimadu walow aan lahayn kaafatan oo dee aimadaas baan ka soo reebi karna imaamkaas san sheekhu yidhi ay yidhaaheen oo iyagu waxay leeyihiin kaa laguma fasiri kare sababku waxa weeye oo halkan loo jeedaa shicirku hadduu kii madmuumka ahaa yahay ka hajwi baatila cid lagu caayo ama madxi baatila ama waxxun iyo faaxisho iyo waxyaalo se heesahan iyo shiciradan xun iyo ay u badan yihiine waxyaalo ay dee aan dadka jinsi iyo faaxisho iyo waxyaalo kuba dhiirinaya wax madmuuma umuurahaasi guud ahaanba madmuum buu noqonaya kaasi isagu ama sida kale dee saan soo sheegnay waa kalaamuno waxaa arrinka uu kalaamkii kaga duwanya waxay tahay kaafiyun buu yeeshay wasanun buu yeeshay bal ruux dadka soo jiidanayo sida dee isaga loo macaansado nasrigii looma macaansanayo bal markaa wuxuu noqonayaa ka noocaasi waa kalaam oo kiisa fiicanna waa fiicanya kiisa xumina waa xuya sida kalaamka kale haddii uu noqdo ruuxii mid isagii u qaalib ah oo isagii un baabu ku shuqulooyin wax kale kama shaqaynayo wuxuu xifdidsan yahay wuxuu sheegayo wuxuu mar kastaba kuma shuqulayo taa weeyaan oo joobkiisii wax kaleba kumama sugnaa arrin kale kumama sugnaa xataa kii mamduuxa ahaa dee markuu heerkaa gaadho madmuum buu isuba rogayaa kii kale dee isagu sidiisa madmuum u ahaana waa shaygaa baatilkao kolley isaguna taa keenaya bal markaa wuxuu noqonayaa un oo muraadku yahay haddii shicirkii uu noqdo غaaliba عalayhi mustawniya عalayhi bxayثu yushgilhu ama yashqalu can الqur'an وغayri min اlculuم الشharciya وcan dikr الlah hada huwa madmuum buu leeyay hadduu wixii gaalib isaga u noqdo isagii ka qaalib noqdo qur'aankii iyo culumtii kale sharciga ahayd iyo ilaahay dikrigiisi iyo daacadiisii uu ka jeediyo kaba shuqriyo xataa sidiisa kalaam caadiyaba iyo kalaam aan xumaani kuba sugnayn haba noqdee waa madmuum buu noqonayaa iyada taas haddii laakiin ruuxa dee qur'aankii iyo xadiidkii iyo culumtii kale sharcigayd waa kuba sugan tahay dikrigii ilaah iyo daacadiisii kama shuqlinayo taasaa uba badan wax yaroo isaga kamida oo xafido ama kuba inshaado waxaa lagaba badan yahay wax ba'si oo ku sugani ma jirte bal markaa wuxuu kuba xambaarnaanaya kii madmuumkaa guud ahaan waa wax madmuuma in kan kale isagu aan mar sidiisa u mubaaxda hadduu noqdo kaa ruuxii u qaalib noqday ee laga dhigay ina calooshiisiba kaba buuxsanto wax kaleba aanay kuma jirin kaasna isagu ka madmuumka ayuu noqon wixii aan intaa ahayd ee waa kaa iska banaan buu yahay ama ninkan imaka aynu rasuulkii ilaahay shaydaanba uu ku magacaabay ee uu joojiyey oo kale waxaa dhici karta ninkan ibay leeyihin inuu gaalba ahaa ama noocan uu tirinayo waa noocii madmuumkaa buu ahaaba saa daraaddeed bu waxa weeyaan waana qadiyo cayneed weeyaanoo wax cumuum laga qaadanaya maayo waa shaksi gaara wax khuseynayey oo markaa ama kii madmuumkaababu ahaa ama kafir baabu ahaayo macnaa isaga qadiyadiisa shaacir kasta inuu taa yahay lagama dhigayo de waa tii rasuulka ilaahi shucaradiisii aan ognahay mimbarka inuu udhigi jiray xasan ibnu thaabit oo de halkaa daawayadii gaalada uba tiri jiro bar ay noo dambeeyaan fadaishiisa ay nooguba imanayaan shicirada qaarkoodna aan arki doono taasi way jirtaaba oo bal matalan taa shiciradaas waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dhegeysanayey khulafadii malaa nin aan shicir lahaynba de abibakar iyo cumar iyo cali iyo cali hauguba badnaadee may jirin raggaa kalena dee hala kala badbadnaadee dadkii fiicnaa iyo dhammaan waa la wada walahaa shicirkaas oo dee mid la dhegeysiya mid dee ay barhkood iyagu tiriyaan ma way lahaayeen kol haddii markaa uu taa yahay dee dhibaato ma laha leyne xadiidku wuxuu ku xambaaraya noocaa madmuumkaa baabu taxriimi lacibi binardashiiri bal ciyaar lagu ciyaaro nardashiirka xaramnimadkii ayuu baabkiisi yahay kolley waxyaalo malaa macrifadayduna ay kuba yartahay horta nardashiir waxay leeyihin waa kelimo cajamiya ama lafdiga nardina waa cajamiyun mucarabe shiirna waxaa buu leeyahi macnaahu xulwune barhkood waxay kaba dhigaan nin ardashiir la odhanayay oo nimankii reer faris kaba mid ahaayo waxan isagu soo saaray ayay arrinku yahay oo nardashiir oo waa la kelimo wada socoto dee asaasna uu ahaa ninkaasi adigu bal waxa weeyaan waxaan lucbooyinkan lagu ciyaaro aadna waxay u shabahaysaa baashan dubnada la yidhaayo dee waxyaalahan murabaca ah ee dee calaamaad kale ay meelahanba laguba ciyaaro kolley waa noocyadaas taas weeye ayay ama way ku dhowdahay weeye ama shadranjigu mala waa nooc kale waktigoodiina dee ama wakti ka dambeeyena shadranjigu dee culimadii way kaba hadleen oo waa jiraybe laakiin kan isagu ninkaasi soo saaray lucbadaasa oo inta badanna qimaar iyo khamaar looba isticmaali jiray bal waa taas ee wax kastoo horta qimaar loo isticmaalo iyada madmuum buu noqonaya kaa xaaraamtuu noqonaya kol haddii laguba khamaarayo lucbaddu waxay doontaa haba noqotee wixii laguba khamaarayo marka lucbadana ujeedadeedu waxay weyn bay yidhaahaan waa noocan waa tan ama adaawila ay yidhaahaan ama nerdigaba ama dee dubnadoo kale asalkeedu qimaar buu ahaa xorihii dadko baadi lagu cunayaa meeshii imanaya waxaa meeshii imanaysana iyada taasna in waxa weeye inay dikrigii ilaahay iyo daacadiisii sii dee maysirkaba ilaahay kuba sheegay uu ruuxa ilowsiiya meeshii imanaya caloolxumo iyo dee markay qimaar iyo waxyaalaha tay baqda iyo wakti lumidna waa kaba dhalanaya bal nooca caynkaasa ayee bal matalan taas xaramnibadkiisii iyo inuu xaaraam yahay xdثnي زhير بن حرب قال xdثnا cبدالرحمن بن مهدي عن سفyان وثوري عن علقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال man laciba ruuxa ciyaara binardashiiri waayo waa wax jiro oo reer faris ay isticmaali jireen dadkana soo gaadhay oo laguba ciyaari jiro oo nin magaca lihinaba uu soo saaray bay yidhaaheenba inta badanna lucbo qimaar bay ahayd dee ay ka dhalanaysana xoolihii dadka baadil in laguba cuno ama lagu khamaaroba ruuxa kaa ciyaara fakaanamaa waaba isagoo sabaqa geliyey yadahu gacantiisii fii laxmi khinziirin doofaar hilibkii iyo wadami de doofaar haddii la gowraco ama gacantiisa dhiiggii iyo gacantii ruuxu uu marmaryu dhex geliyo oo shaygan nijaasta waa xaaraam marka waa xaggii taxriimkii macnaa ficil xaaraama weeye ciyaar xaaraama weeye wax banaanna ma aha marka wuxuu laba mid yahayba ruux sidaas oo kale oo dee waxaan uu gacanta kula dhex jiro si wuxuu hilib khinziir iyo dhiiggiisi iyo waxyaalaha gacantii kulaba dhex jiro taas buu waxa weeye ayuun baabu laba mid yahay kolleyna jamaahiir alculamaa in nardigaasi ama noocaa dee balinariga de waktigooda la odhan jirayba taxriimkeeda way kuba tagaanba de waxaana qurdubi oo kale yaa yidhaahaan asalkeeda hore iyo maqsuudkeedaaba qimaar ah oo waa lucbatu maqsuuduha alqimaar in lagu khamaaro loo jeedo wax kastoo lagu khamaaraya hadduu turub yahay iyo hadduu wax kalo yahayba wax kastoo lagu khamaaraya hadduu xataa lucbadii caadiga ahayd yahay de iyadaa wuxuu isu rogayaa xaaraamtaas waxaan badnaanayn buu noqonaya maysirka kiisii yaraaya kiisii badnaaba mafaasidii maysirna ee kala dunaaye dikrigii ilaahay iyo daacadiisii ruuxu inuu shaydaankii kagaba jeediyo xoolihii dadka baadi laguba cuno halkaa cadaawo iyo waxyaala ay kaba bilaabmaan intiba way ka wada imanaysaaba bal matalan haddaba ruuxu taas buu laba mid yahay taas bay tahay kolleyna bal nardigan de hadduu yahay maka suuradan ay usoo taswiiraan waa kan yare dee afargeesoodka ama mukacabka ahee dublada ama daawiladiiyo waxaa idhaha dee taas suuradaas buu leeyahay waxaan imika marka lasoo taswiro nerdigu ama kaasba wey laakiin ma waxaan leenahay lucmadii kimaar lihiba magacan bay iskaba yeelan ama xukunkan bay yeelanaysaa lucmadii kimaar lihiba lucmadii kale dee iyaduna kolley wakti lumin iyo waxyaale iyo ay kaba imanayeenna dee kolley fasaadkan kale ay leedahay baaba mancinteeda keenaya bismi illahi الرaحman الرaحيم kitaab ruya ru'yada kitaabkeedii weeye bal kitaabka haddaan kaga baxno fadaail oo dheer ba in sha allahu tacaala inoo bilaabmi doonaa aru'yana dee waa manaamkii waa ru'yadii axaadiis kala duwan baa inoo imane bal xagga luqadun haddaan yar eegno aru'ya iyo aru'yatu labadaba dee luqada ka mid weeyo way jiraan waxay ku kala farqiyaan markay ru'yadan isha ay tahay iyo caynta iyada maaha ismi maqsuura maahe ee ra'aa ru'yatan bay noqon oo aلru'yatu oo dee tay ugu dambaysa waa aragtidii isha markay noqoto tan manaamka ay noqotona dee waa tan noqota aلru'ya noqota oo iyado ismigan maqsuurkaa taas bay noqotaa bal waxaan leenahay markaa in aragtida ishuna aلru'yatu bay noqon aلru'yana waa wixii manaam iyo taa lagu arkaya allahuma suuraة اlsrا wama jacalna الru'ya alatii araynaaka bal maala taas oo kale oo dee ru'ya cayn ahayd oo rasuulka ilahi habeenkaa waa soo jeeday oo hurdo may ahayne bal waaba macno yimaado dee aragti baanay ahayd ru'ya caynin rasuulka ilaahay la tusay waa aayaadkii ilaahay waaweynaa laqad raa min aayaati rabbihi اlkubraa ayaabay ahayd oo bal taas oo kale waaba iyadoo ru'yadii ru'yadii ishii looba isticmaalay baabay noqonaysaaye laakiin bal waa tay ku kala farqiyaan imaka tay halkan noogaba imanaysaana waa wixii manaamkii bal taa axaadiisii marka in sha allahu tacaala kolley axaadiista qaarkood waan yar wadi doonaa un qayba qaarkood baan ku yar joogjoogsan doonaa meelo qaarkoodna koley axaadiis casharka ka dambeeya ay naga xidhnaan doonto sharaxeedaan iska yar dib dhigan doonaa xadثna cمr النaqid واسحاq بن ibrahيm وبن abي cmر جamيعا عن بن عuyaynata وlفظ لبن abي cmra qال xadثna سfyاn عن الزهriي عن abي سلمةa qال وabي سلمة بن cabdالرحمaن qaala wuxuu yihi taabicigaasi kuntu waxaan ahaa araa mid arka aلru'ya ru'yan arkayey ucra minhaa manaa aan la xumadooda wey manaa waa markuu ru'yadaa intuu ka naxo ayaaba waxay noqonaysay inay xumad ula qarqarayo weliba ama la gariirayo la kurbanayo ay kuba timaado bal ucra minhaa waaseo manaa uxamu likawfi min daahiriha fii macrifati oo manaa marka la eego wuxuu arkay ayaa wuxuu ka naxo murugo geliya oo kolkol intay xumadi ku timaado uu la gariirayo la kurbanayo taas baaba dhacaysay laakiin muxuu yihi hayra laakine anii anugu laa uzamalu ee igumay raagayno layma dadahayn oo markay xumadaasi igu badnaato halkii ruuxa bal waxyo dee mala markaa si wuxuu gariirayu kurbasho leeyahay qarqaryada leeyahay dee markaa marooyin iyo waxyaale lagu dado heerkaa imay gaadhahayn oo in layguma dadahayn marooyin iyo dee wixii igu dheeraadoo aan u baahdo in wax laydado taas may gaadhahayne laakiin waan la xanuunsanayey laftiboosaa way noo dambeeya taasaa igu dhacaysay xataa laqiitu ilaan la kulmay abaa qataadata saxaabigaa jaliilka abaa qataada fadakartu dalika lahu arrinkaas igu yimaadaan uba sheegay faqaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo aلru'ya ru'yadu min allahi ilaahay xaggii bay ka ahaatay wاlxulmu qarowga iyo dhadhabkiiyo waxyaalahaasna min ashaydaani shaydaan xaggiibuu kaba ahaaday bal alxulmu horta asalkiisa hore dee xalama yaxlumu xulman waa isaguba waa ru'yadii un waa wixii la markaa ruuxu ku riyoonayay ama wax fiican ha noqdo ama wuxuu naco haba noqdee taas baa asalku uu ahaa laakiin imika xadiidkan maxaa loo isticmaalayaa waa wixii makruuha ahaa wixii ruuxu uu nacayey ee uu dhibsanayey ayaa maanta xulmigii loo isticmaalay ru'yadiina tii fiicnayd ayaaba loo isticmaalay laakiin asalka hore xulmi oo kale iyo axlaam iyo waa tan tafsir اaxlaam iyo waa jamcu xulmiganba waa tafsir اaxlaam iyo waa ruyooyinka tacbiirkeeda iyo ruyooyinkanba weeye asalkan saasuu ahaa ee imika halkan iyo xadiidkan ayaa ama waxa loo isticmaalaya wixii la nacaye iyo waxyaalaha aan dee wax kasoo qaad lahayne wax habaysan oo nidaamsan oo wax laga soo qaado aan lahayne adqaata axlaamtii laguba tirinayay taas baabay ay tahay alxulmu asalka horena ficilkiisna waa xalamaya xulmu xulman waayo kelimadan xulmina waa ta halkan ay taalo alxilmuna waa ta u timaada dulqaadka ruuxu dulqaadka leh ee dee xaliimka oo kale iyada ficilkiisu waa xaluma yaxlumu isaguna lakin tani waa xalama yaxlumu taasna waa xaluma yaxlumu kolka luqada carbeed alxalamna way jirtaa waa kelimadii baa markaa eg alxulmu iyo alxilmu iyo alxalamu intuba macaani kala duwan bay xarakadaas sileedo alxulmu waa balmadaamkii ama kiisii xumaa markaan eegno sida xadiidka tafsiirkiisa uu kuba yimi alxilmu haddii la yidhaahna de waa dulqaadkii waa ruuxa dulqaadka leh alxalam haddii la yidhaha waxay leeyihin waa haragga marka la megdinayo hadduu xumaado megdintaa kuba xumaado ayay ka cabiri jireen xalima isagu waa ficilo baabkeeda xalima aljildu yaxlamu xalaman oo alxalam buu noqonayaayo waa marka haraggii cidda darqi uu fasahaado wax noqdo ama uu xumaadee dee megdintiisii la megdinaya ee hagaagi weydo taasna xalam bay yidhaahaan oo masarkiisii laakiin ficilku xalimuu noqonaya iyada taan haddaba alxulmu min ashayطaan xulmigu waa ru'yadii xumayd waa wixii uu nisho u xunacayay waa tan uu la xanuunsanayey taabicigani ee waxa weyan abusalama taas shayطaan xaggii wey macnaa shaydaan baa xaadiraya isagaa doonaya ruuxa inuu ka mur ku ka cabsiiyo murugo uu ku rido iyo warwar iyo dee naxdintaas oo waa shaydaan xaggii wax ugaba yimi ama ta kale waa ilaahay subxaana watacaala xaggii waana taa dee saalixa inoo dambaysa saadiqa inoo dambaysa xaq inay tahay inoo dambaysa waana ruuxa mubashiro way noqotaa mundirana kolkol way noqotaa iyo dee kolkol wax loogaga digaye laakiin iyado xagga ilaahay bay kaba ahaatay marka muxuu yeelayaa ruuxii waaba tan faidaa xalama imaka xalima ma odhanayno xalumana ma odhanayno waa xalama axadukum xulman iyo karahu bal kaladi iyo karahu ii taalo laftigii ru'yadii baan iskaga laqbaysanaya faidaa xalama hadduu ru'yoodo axadukum axadkiina oo uu arko xulman waa manaam iyo karahu uu nacayo waa kii xumaa falyanfus ha tufo waa markaa uu tooso dee uu kaco can yasaarihi xaggiisa bidix alaaan saddex goor si ah isaga tufo walyatacawad ha magangale biاlaahi ilaahay min shariha welibana sharkeedii dee shaydaanka isagu waxaan qeyb kaba ahaana wuu iska naarayaa iyadna sharkeedii buu ilaahay kaba mangelayaa fa inahaa lan tadurahu hadduu saa yeelo waxba ma yeeleyso marka waxba yaanu dan ka gelayn wax alla waxay yeeleysaa ma jirto ujeeddada arrintaa uu la yimi nafsigaa saddex goor uu xagga bidix u tufay sharkeeduu ilaahay ka magan galay iyo arrimaha inoo soo socda oo bal maalan inuu dee waxa weeyaan sharkeedii ilaahay ka magan galo bal haddii dhinacii uu hurdayna waa hadduu markaa kuba tooso kolkolbay de ru'yada naxdinta li ruuxa kicisa inuu dhinacii ka wareego dhinaca kale isuba rogo aahaarteedii baa dhammaan iyo riwaayo inoo dambayso inuu kaco uu salaad tukadaba waxyaalahaas ilaahay baa uga dhigay shay bal maalan waxaan makruuhii iyo waxyaalahan tilmaamayay inuu dhaca hor joogsanayo manceeyo wax alle waxay yeeleysaa ma jirto arrin kalena way jirtaa inoo dambaysa intabana axaadiisa inooguma sugantay inaanu cid u sheegin inaanu asal ahaan ka waramin oonu cidna u sheegin ruuxu jeceliyo ruux kaleba uu iska aamuso marka sharkeedii waa ka badbaadaya waxaasi kuma dhacayaan hadduu cid sheega waa dhici karta in dee inta loo cabiro si xun looguma cabiro ay wixii kuba yimaadaan waa waabay dhici karaayen bal markaa duruqdan xadiisku way inoo socon doontaa waxyaalahaasna way inoogu wada sugayin aan sheegay وxadثna بن abي cmر qال xadثna سفyاn عan محamed بن cabdالرحمن mولى ali dلحة وcabdالرb وyaحyى بن سعيidi ومحamed بن cمr بن اcalqmta سفyاn بن cuyeyne maanta xadiidka ayuu ka warinaya محamed بن cabdالرحمن iyo cabdالرbi بن سعيid iyo yaحy بن سعيid waa yaحyى الأنصاrي iyo محamed بن cمr بن clqmة afartoodaba u ka wada maqlay afartooduna عan abي سلمةa عan abي qatاadةa عan النabiyi slى الlaهu عليه وsلم mثlه وlam ydkur muu sheegin سfyاan fii xadiiihim iyaga xadiidkooda raggan afartee uu kaba wariyey imakaa afartan xadiidkooda uu kaba wariyey hadda markii horena sufyaan isagaa warinaya xadiidka zuhri buu ka wariyey zuhri can abi salama imakana afartan kale uu kaba wariyey waa xadiidkii un xadiidkaa hore waa kan qisadii abu salama inoo sheego inuu manaam intuu arko uu laba bukoon jiray buu inoogu sheegay haddaba raggan iyaga xadiidkooda kumuu sheegin qowla abi salamata kuntu ara ru'ya acura minha غayra ani la uzamal intaa qisadiisa intaasi kuwa riwaayadooda kuma sugnayn lakin de xaafidkii waktigiisii zuhri riwaayadiisay kuma sugnayd riwaayad kaleo inoo dambeeyo ku sugantiina way jiraan وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال aخbarana بن wهb qال aخbaranii yunuسxa وxadثna isحاq بن ibrahيm وcبد بن حmaydi qال aخbarana cabdالرزاq qال aخbarana mcmr kilahma عan الزhriي bhada الاسناadi walaysa fي xadiiثihima labadan dembe xadiidkooda kuma sugnay zuhri ka wariyeen waa mcmr iyo yunus ucura minha intaasi kuma sugnaa wazaada fii xadiidi yunusa wuxuu ku siyaadiyey falyubsuq calىa yasaarihi yanfus bay markii hore nafsigana halkii dibi waxaan kuma soo maraa ma ruqya nafki ladiifoon riiqi laba socon halkan candhuf inay jirtaaba ay tilmaamaysaa ha tufo xaggiisa bidix waana saddex goor xiina yahubu marka uu ka kaco min nawmi hurdadiisa ثalaثa maraatin saddex goor ha isaga tufo isticaadadiina waa la imanayaa aynu soo aragnay inoona dambeyso waaba kan xdثnا cبd اللh بن مسلمة بن qacnb qال xadثnا سlayman yحyى بن بlاal عan yaحyى بن سacيidi wa anصاri yaحyى بن سacيidkan inoo lo socda ee halkan kusoo noqnoqonayo kole walaalkii baaba laba socday qaala wuxuu yihi markaa yaحyى بن سacيid samictu abا سلمةa بن cabdالرحمن yquل samictu abا qatاadaةa yquل samictu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم yquل samاc buu inoogu wada xidhiiraba intan dambe الru'ya ru'yadu waa tii fiicnayd imaka xasanada ahayd weeye min allahi ilaahay xaggiisay ka ahaatay oo waaba ruuxa bishaaray u tahay farxin bay u tahay waxbaaba dee loogu waatay inoo dambaysana juz-un min ajzaءi nubuwa inay tahay wax ama imanaya ama wax tegay waxbaaba dee lagu baraarujinaya looguma sheegaya taxdiir bay noqotaa wax loogaba digayo isaga iyaduna marka la eego dee wixii oo ka joogsado loogaba digayo waa khayr iyo wanaagun haddaba ru'yadaas fiican ilahay xaggiisay kaba timi waa wax ilaahay tusayo addoonkiisa uu tusayo taasba weeye wاlxulmu xulmigu imika waa riyadii xumayd weeye min ashayطaani shaydaanka xaggiisu kaba ahaaday faidaa ra'aa hadduu arkay axadukum axadkiin shay-an shay yakrahu uu nacayo falyanfus can yasaari ثalaaثa maraatin saddex goor xaggiisa bidaxa u tufo ee tufidaa yar ee ladiifka walyatacawad ha magan galo biاllahi min shariha sharkeedii ha ka magan galo fainaha lan tadur hadduu saa yeelo onu cidna u sheegin waxba ma yeeleyso faqaala wuxuu yihi abusalama odhanaya in kuntu intu waa tii mukhafafad ahayd inuu shaniyo laabta de ku sugan la arana waa tii faariqada ahaydee dee naafiyada iyo mukhafafada kala saari jirtay in kuntu inuu shaniyo kuntu waxaana la araa mid arka aru'ya ayaan arkayey oo asqala igaga culus calaya min jabayn waa ka naxayay oo buurbu igalaba weyneyd igagala cuslayd fama huwa shanigu ma ahaanin ilaa an samictu inaan maqlay u mooye bihada xadiidi xadiidkan uu la bukoon jiray dhib baa ka qabsan jirtay berigii dambe markaan xadiidkaa maqlay fama ubaaliha dad kama gelayo weeye siday doonta anoo kama dhaxayo dee waa xadiidkii helay arrintan buu helay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidkiisiya xaqiiqadii buu ogaaday taas ay ahayd ee waana ninkaa yaqiin iyo leh markaa wuxuu leeyahay taa dambe dan kamaan gelahayn oo wax alla waxay yeeli jirtay iyo inaan ka fikeri jiray iyo inaan iyadu ay hami gelin jirtay may jirin وxadثnah qtaybaة ومحamed بن رمح عan layث بن سعد x وxadثna محamed بن المسنى qال xadثna cabdالوهاaب yعni ثقفiya x وxadثna abubكر بن abi شhaybةa qال xadثna cabdاللahi بن نmayri kulهm dhammaantood can yaحyى بن سacيid waa anصaarigii un بhada الاسناad isنaadkiisina waa ti makaan soo aragnay وفي xadيiثi ثقفiya waxaa ku sugnaa qaala abu سلمةa wuxuu uhi fain kuntu waxaaban ahaa la arىa mid arka aلru'ya walaysa fي xadiiثi layثi وبni نmayri qowl abi سلمةa ilى akhir الxadيiث inta abi سلمة labadan iyaga qowl kumay sugnayn macnaa ruwaadii abu سلمة xadiidka kaba wariyey ama iyo raggii kasii wariyey yaحya ayaa barhkoodna dee in ziyaaday xafideen madna may xafideen de waa xadiidkii waxay noolaba socoto ilى akhir الxadيiث وزاd بن رمح في riwaayaةi hada الxadيiث wuxuu siyaadiyey waa intan waliyataxawal ha wareego waa haddii ku toosu ru'yadii ay toosiso can jambihi dhinaciisi aladii kaana caleyh tanna waa qeyb kale waa waxyaalihii uu laba imanayey rogitaankaasi waa iyadiio uu meeshii dee baabkeediibuu ka baxayaa waa ka wareegayba iyada arrinteedii iyo xaalkeedii way ka hadhaysaaye dhinacii uu jiifayna ha kaba wareego dee halana yimaado markaa nafsigii iyo isticaadadii waxadaثanii abuطaahirin قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرب بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وxadيiثkii un ba hadda druqdiisii noo socota عن أبي qتاadةa عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة رؤيا الصالحة iyo رؤيا الصاadقة iyo رؤyada xقa iyo intuba wa isla macne waa رؤyada صاalixada waa taa fiican xasanada ah حataa تaxdiir iyo hauguba sugnaada isaga min allahi ilaahay xaggiisii bay ka ahaato ruuxii baa ilaahay tusayaayo waa wax xaggiisa bishaare xaggiisa ugaba imanaysa isaga wax lagu tusayo waana qeyb waxyigii iyo ajzaadiisii kaba mida sa inoo dambaysa waxyaalana waa lagu ogaadaa taas umuuro kala duwana ee kolley waaba waxaa dhici karta ruuxii in lagu dareensiiyo waru'ya asaw ru'yada xubna min ashaydaan shaydaan xaggiisay ka ahaatay ruuxa muslimkaasi uga murugeysiiyo faman ra'aa ninka arka ru'ya ru'yo fakariha minha fakariha naca minha min hadihi ru'ya shay-an shay wax ka naca oo dee isagii naca oo dee daahirkeedii marka la eegayo sad kol kol ru'yadaa xune u arkay baabay ragga mucabiriinta si fiican baaba lagu awilaa kol kole laakiin ninkii isagu wax ka qoonsada falyanfus can yasaari xaggiisa bidaxa u tufo waliyatacawad biاllahi min الshayطan ee markii hore min sharihaa bay ahayd shayطaan iyo sharkeedii baa laga magangelaya axaadiia riwaayaadka waan isu wada geysanaynaa markaa nafsi baan haynaa horta waa tufid saddex goor la tufayo dhinacoo laga wareegana waa iyadna xadiidka inoogu sugantay shayطaan iyo sharkeediiba waa isagoo yidha acuudu biاllahi min الshayطaani wa min shariha shayطaankii ayaan ilaahay ka magangelaya dee isagu waxyaalahan sababta u ah iyo sharkeedaba taas maxaa kaloo inoo dambeeya inaanu cidna u sheegin khalaas way iska baaba'aysaa taas baa noqonaysa sheeg sheegani waxaa dhici karta inay wixii ku yimaadaane dee matalan isagii dif uga noqonaysa badbaado ugama noqonaysa laa taduru markaa waxma yeeleyso walaa yukbir biha axada cidna yaanu ugu warramin fain ra'aa hadduu arko ru'ya xasanata ru'yo fiican falyubshir ha bishaaraysta weyi walaa yukbir iyada nafteeda yaanu ugu warramin ilaa man yuxib waayo ruuxa aan jeclayn haddii uguma waramo waxaa dhici karta xasan daraaddeed inuu si kaloo xun uguma awilo oo waxaaba la yidhaha ru'ya calaa rijli daa'irin baa la yidhaahaa ama liawali mucabirine kol kol ay san kaba noqotaa dhici karta ruuxii dee si xun markaa ugaga cabiray ee xasad iyo waxyaalahaasi ay u geeyeen markaa ruuxu jecliya mooye ruux kalena ta fiican yaana uba sheegin walaa yukbir ilaa man yuxiba xdثna abubكر بن khلاد الbاhري وأحمد بن عبداللh بن الحكم qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن cabdالرب بن سعيد عن أbي سلمة qاaل in kuنت laأrى رؤيا تmridn markaasay i bukaysiin jirtayba waan la bukoonayey qaaل wuxu uhi falqit abا qtاdة ayaan la kulmay faqاaل wuxuu uhi وأnا kuntu aniguna isagii baa yihi waxaan ahaa laأrى رؤيا fatmridnii حatىa samictu min rasuuli الlahi xatىa samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم yaquul adnase anaa iguma iman jirtuu leeyahy ilaa aan maqlay rasuulkii ilaahay oo leh الru'ya الصاalixaة min اllahi ru'yada صaalixadii ilaahay xaggiisay ka timi xaggiisay ka ahaatay ilaahay baa addoonkiisan dee bal wax ku tusayana isagana waxa weeyaan tusaynatan bishaarana way u tahay faidaa ra'aa hadduu arkay axadukum maa yuxibu wuxuu jecel yahay falaa yuxadii aanu waramin biha waa waxaa ru'yada ilaa man yuxibu ruuxuu jecel yahay uun mooye wain ra'aa hadduu arka maa yakrahu wuxuu nacayo uu arko falyatful ha tufo ama yatfil labadaba can yasaari xaggiisa bidix alaaan saddex goor haysaga tufo waliyatacawad biاllahi min shari shayطaani wa shari aga labadiba waa isu keen raacsan yihin markii hore shayطaanna waan soo aragnay gaar ahaan sharkeedana shaydaanka sharkiisa iyo sharkeedaba acuudu biاllahi min الshayطaani wa min shariha haba yidhaaho walaa yuxadid biha yaanu ugu warramin axada cidna wuxuu jeceliya ruux kalatoona yaanu uga sheegin fainaha la yaanu wadwadin weeye fainaha lan tadurahu waxba ma yeeleysa markaa halkaasay ku baaba'aysaa wax alle waxay yeeleysaa ma jirto waxba ugama imanayaan bal xadiidka abu hurayra kolle axaadiiani waa isla wada mid ama aad bay isuguba dhow dhow yihiin xadiidka abu hurayran halkaas baan intaa kuba dhaafayn ama xadiidka abu qataadaan ujeeda xadiid kale inoo bilaamayo jaabirilayo wuxuu ihi muslim xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث xa وxadaثna بن رمح qal aخbarana layث عan أbي الزubayr عan jaabiri عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waسلم anahu qaala إdaa ra'aa hadduu arkay axadukm ru'ya yakrahua uu nacayo eeg waa tan aru'ya lagaba cabiray xulmigii waa ta aan lahayna asalka xulmigu waa cibaara can maa yaraahu naa'imu un ama ha fiicnaado ama yaanu fiicnaaninba laakiin xadiidka ayaa wuxuu ku khaas yeelayba tii xumayd imika halkan macnihii guud baa ru'yadii loo isticmaalay idaa ra'aa axadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq can yasaarihi halaaثa waliyastacid biاllahi min الshayطaani halaaثa shaydaankan saddex goor buu sacaadada ku celinaya waliyataxawal ha wareega can janbihi aladii kaana calayhi intaasba xadiidkii horena way noogu sugnayde صaxaabigii hore xadaثna mحamed بn abi cmr almakiy qala xadaثna cabdالwahaab الhaqafiy can ayub الsakhtiyaniy can mحamed bn sirin can abi hurayraةa can الnabiyi slى الlahu عalيه waslama qaala ida اqtaraba الzamaanu zamanku marka uu dhowaado lam takad uma dhowaanayso ru'ya lmuslimi muslimka ru'yadiisu takdibu inay been sheegto macnaha markaa zamanku dhowaado ru'yadii muslimka ahayd inay been noqoto ma sigayso uma dhowaanayso weeye qaaliban run bay noqonaysaa run unbay noqonaysaa bal xadiidka jumladiisan hore ee ah zamanku markuu dhowaado ikhtilaabkan zamanka kollay laba macno way ku fasireen macnaha hore waxa weeye isdhowaan zamanka dhowaantiisu waa marka habeenkiisa iyo maalintiisu ay isku dhowaadaan xagga xagga leega muddada markay iskuba dhowaadaan waktigaasna waxay noqotaa oo waktigan dee gugi oo kale iyo markan eeg xagaagu markuu jiro maalintiibaa badan jilaalkiina habeenkiibaa badan laakiin waktigaas intaan xagaano gaadhin jilaan la baxay waktigaa habeenkiiyo maalintiiyo way isku dhowaanayaanba taas oo kale oo dee malaha markaa bisha maris akhirkeeda laba gaadhoba waktigaa ictidaalku bilaabmo ama habeenkiiyo maalintu inay isku dhowaadaan ama isleekaadaanba aduu waktigaa la bilaabay ilaa haddana marka dambe ee xagaabaa soo dhowe maalintii ay kordhayso waayo imaka habeenkii baa badan jilaalkii dee mandiqadana yaani aad uba u badnaan manaadiqda qaarkood aad buu uba badan yahay laakiin de su bimururi waqti laga yaabaa aad ba u yartaye haddaba maalin kastaba ay wax u nuqsaamayaan u nuqsaamayaan ba oo maalintiina ay usoo kordhaysay hadhow ictidaalka imanaya marka taa waa laguma fasiray oo ay leeyihin waktigaas waana waktigan dee gugi ubaxi baxayo taas oo kale dadkina marna qabowga badan waxaa laga yaabaaba inuu ruuxan dee xaaladiisii misaajkiisii inaanu caadi ahayn kuleylka badanna misaajkiisi lakiin markan kale misaajkiisi wiiisi dabaacidiisu way isku dhow yihiinoo marka caynkaasa ru'yadiisu waxay noqotaa mid ka run badan ta waktiyada kale waa siay kuma fasireen malaha qolooyinkan wax cabirana waa ta yidhaahaan macnaha labaad ee xadiidkan aan ku fasirayno waayo xadiid kale sidaa ku yimi oo tirmidiya ay wariyeen waa markaa aakhir azamaan qiyaamada ay dhowaato ayay tahy waayo waktiga aakhir azamaan ee qiyaamada ay dhawaata cilmigii waa yaraanaya dadkii culimada ah waa la qibdoonaya aad baa cilmigii u yaraanaya ahaartii waxyigii baa yaraanaysa marka arrinkani waa jaanib kaleo ilaahay subxaana watacaala dadkii muslimiintii kaba kabayo markii cilmigii iyo waxyigii ahaartiisi ay yaraatay baa iyagaba ru'yada mubashiraadka ah ee rumoobayse gaaliban aan been noqon ahayn ayaa ilaahay subxaana watacaala iyagii u gargaaraya oo waaba nooc macuuno waa nooc bal maalan iyagii muslimiintii ahaa bal waxyaalo lagu tusayo loogu sheegayo oo ah markaa zamanku yaraade ee dee cilmiga dhowaade ee cilmiga yaraado bal taasna waa macnaha kale kolley ana macnaha ay raajax yeelaan culimadu sababta xadiid kale oo dee taas fii aakhiri zamaan laftisaasaa tirmidi iyo kuba yimi bal macnaha kalaan ku fasiranayna waana nooc kale oo markii cilmigii yaraadee culimadii ay yaraatay ba iyagii tan ilaahay subxaana watacaala dee dad fadro kusugoo kalena ay noqdeenba ama ay ku dhowaadeen ayaa tan laguma gargaarayaayo iyagii wax loogu sheegaya wax loogu baraarujinaya ru'yadaa dee wadaamkoodna uu rumoobaya bal dabcadayda weli meel aan sixideedii aanay igu sur aanay suurto gelin gees kalena khadaabi waa kitaabkiisa macaalim dee uma laabini abi daawud uu kuba sharxa hadalkii uu kuba yidhi lakiin waxaa laga yaaba hadalku intan uu kaba badnaa sida xaafid kaba soo naqliyo bal qolooyinkiina haddii inantiina cibaaro ka duwani ay taalo oon kiina ka saxdo marka qaala alkhadaabiyu wakayru qiila almuraadu ida qaraba الzamaan ay an yactadila layluhu wanahaaruhu waqiila almuraadu ida qaraba alqiyaama والأول أشhر عinda أهلi maxaa halkaa raacsan عinda أهلi الرؤya kelimadaas غayri baa i taala عinda أهلi غayr الرؤya ya marka ya kitaabka kale adu waa ayn ya ayn ayn iyo ba iyo ay ta marka waa kolley aniga ay qeyb bay noqoto meeshuna ma hagaagnaanayse lakiin bal saas aad bay de u dhowaanaysaa holo malaa dee kelimado intaa ka dheeraata ahayd cinda ahli cabri markaas waa cinda ahli tacbiiri ru'ya baa filaya markaa macnuu noqon waa qolooyinkan ru'yada cabire iyaga agtooda waa qowlka badan وجاء في حديث ما يؤيد الثانية waa kan dee قyaaمada markay dhawaatee adug waxaan leeyahy kelimada غeyr kolley meesha ma jira sa saamiga ta ii taala ama tacbiir bay noqon ama dee bal saas hadday cabri maserkaasi de ama kelimadaasi maser ahaan ay u jirtee bal waan eegi doonaa nusqooyin kalena insha allah haddii ay ii suurto gashona hadalka khaطaabi lakiin hadalkiisa intan ka dheeraayo waxa laga yaaba inuu talkhiisiye المهم waxa weeyaan إdا اqترب الزمان لم تkd رؤيa المسلم تkdب وأsتقكمka idinku run badani ruؤيa xagga ruؤyada أsتقكم xadيiثanka warkaba idinku run badan wey oo ninkaa intan uu soo jeedo run sheega ah طaبيعة ay u tahay inuu run sheego aanu been sheegina taa kaba dheeraaday ru'yadiisuna waa saas oo kale ama ninkii dee intan uu soo jeedaba been sheegayey kole ru'yadiisuna de inay soo jeedkiibaaba been ku sheegayaaye ru'yana run kuma sheegayo wey ru'yada ruma ku sheegaya ninka idinku run badan marka la eego soo jeed ahaan ayaa ru'yadiisuna ay dee noqonaysaa ta idinku runka badan ama ruuxii isagu kadib lahaa iyo takliid lahaa taas oo kale saa soo jeedkiisuba yahay baabay ru'yadii soo noqonaysaa wastaqkum ruya astaqkum xadiiثan waru'ya muslimi ruuxa muslimka ru'yadiisu juzءun qeyb weeye min hamsin wa arbaciina juزan min nubo intaa xadiidka dambe iyo axaadiiiisu inooguba ma casharka dambe inooguba iman doonaan marka jaanibkaa waan dib dhiganaynaa waa qeyb شhan iyo afartan qeybood marka nubuwada loo qeybiyo kaba mid ah waru'ya ثalaaثatun ru'yadu saddex bay u kala baxdaa faru'ya asaalixati ru'yo fiican oo dee ama waa ru'yada saalixada ah asaadiqa iyo asaalixa iyo ru'yada xaqa intaba axaadiiska riwaayaadkiisa way kuma timi ama axaadiisa kala duwane bushran min allahi oo ru'ya iyada oo saalixa i waa bishaaro ilaahay xaggiisa ka ahaatay macnaa ruuxan muslimkaa ayaa haddii isagu arka ama looba arko waa bishaaro loo bishaareynayo taas e kol kol digniinna way noqotaa ruuxa wax looga digayo laakiin taasna waa khayr iyo wanaag kol hadii wax lagaba joojinayo oo ru'yadaa dee ama bishaara ay ku sugan tahay taxdiir kuma sugan yahay ruuxa wax loogu sheegayo wax loogu bishaareynayo waa ru'yadaa saalixada waa taa saadiqadii ilaahay xaggii ayay kaba timi dee kolleyna maaha uun ruuxun bishaaree waxyaalo kala duwan baaba dee ru'yadaa kuma sugnaado cid wax loogu sheegayo ru'yadaa xaq ah iyo taas ruux bay faraj iyo dee dhib haysatay baabay u noqotaayo taas oo kale in bal ru'yadii rasuulka ilahay iyada way noo dambaysaayo gaar ahaan bay dayada inooguma iman doontaan faru'ya saalixati bushra min allahi waa bishaaro waaba faraj baan oran karaa bal taa farajka haddaan in yar ku joogsado wala casharkan oo meelahan baan ku dayn doonaa marka xadiidkan dhambeeya insha allahu tacaala sharxiisna way noo dambayn doonaaye wakti qarnigii saddexaad baa waxaa rixlo ay kulmisay macanaa iyagoo dee ragga berigaa rixloon jiray kolle cilmiga loo meeraystay in badan loo meeraystay cilmiga xadiidku ah culumta kale sidaa looguma meeraysan jirin ee dadku laga yaabaa sanado badan ay ku jirayeen masaafaad badan ay marayeen inta badanna fuqara ay u badnaayeen rixladii baa waxay kulmisay afar moxamed waa moxamed ibnu jariir adabri moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma moxamed ibnu nasri iyo moxamed ibnu haarun aruyani afartaba waa imaamiye afartaba kutubtooda weyna soo gaadheen oo laga yaabaa dee ruyani idaydaan idinku arag ama idaan moxamed ibn haarun iruyani mana aha ruyanigan xagga shaaficiyada mashhuurka kae saaxib albaxri ee kitaabkan baxri la yidhaha madbuuce weyn le kaa maha kaasi waa nin dambe ee waa raggaasoo xufaadii axaadiista ahaa masar bay ku kulmeen ay isugu yimaadeen iyagoo dee bilaad kala duwan ka yimi meel bay ku wada hoyanayeen afartooduba maalintii waxaa loo baxaa xadiidkii iyo dalabkii iyo mashaaikhda la kulankii ay masar uguba yimaadeen habeenkiina muqaabala iyo tii bay ku jiraane sahidii lawataa laka wada goday raggii oo dhan maalin bay adkeyseen maalin labaad adkeyso maalin saddexaad oo dee arrinta waxay noqotay sahidii way dhammaatay way ka goday waa afartoodaas waa raggaa imaamyada cilmiga dee markii dambena markaasay markii dambe arrintii de ay noqotay si ay u adkeysaan ay adkaatay muddo ay adkeysanayeen ayay meeshii taladii noqotay war bal aan dadka wax weydiisano baryo aan u baxno dadka waxa la weydiiso dee afartoodi ma wada baxayaane waxay noqotay balacaan qurco ninka qorigu ku dhaco ninkaasi haynoogu baxo oo dadkii haynoo soo dee sadaqaysto taas ama aan soo dawarsado aan idhaahname bal markaasoo waa la qori tuurtay ibnu khusayma ku dhacday ibnu khusayma ayaa qurcadii kusoo baxday ibnu khusayma muxuu yihi bal iidaayo aan tukade halkan uu salaad galay salaadiisa uu ku jiro weli ka bixin waa habeen ayaa waktigaa horena shamacyo ronron bay dee dadka ama xaraskoodiiyo kuwaasi la wadan jire in walaa khasiga laga yaaba haddaan dhufaan inuu ahaayo shabac mid ka horreeyey mid ka dambeeyey adigu shabac sidoo wax iftiinsanayo ayaa albaabkii garaacay markuu garaaca laga furo deetun buu yihi ayukum moxamed ibnu jariir waa kuma taa yihi waa kan kiish konton dinaar ku jiro u dhiibay markaasuu yidhi haddana ayukum moxamed ibnu nasr waa imaamkan dee tacliimu qadri salaad yeelaya kutubtaas markaasaa la yidhi waa kanoo isagiina intii leego tu ayukum moxamed ibnu haarun wamaxamado ta isaguna waa joogay tu yihi ayukum moxamed ibnu isxaaq waa ibnu khuseyma aabihii baa khuse- khuseyma waa wogi tan waa kaa tukanayo waa sujuudsanaaba uu sugayo oo markuu sujuudi ka soo taas salaadii dhamaysu isagiina u dhiibay way weydiiyeen oo maxay sababtii oo weydiiyeen bal xaleeriyo dee waa bishaara min allah iyo faraj iyo taas oo kale kolley akhbaarta caynkaasna waa iskaba badan tahay dee culimada iyo kutubta taraajumta ilaa markaasuu yihi waa markaa waxaa basraysay axmed ibnu duruun ninkii la odhanayay markaasuu ninkii amiirkaaba maanta madaam arkay waa madaam maxaa lagu yihi ina almuxamadiina jiyaacun isaguma yaqaanin muxamediin nimankii muxamedadii way gaajaysan yihin cid buu diray iyo muxadisiina joogiyo taasoo adig wax la wadwadaba dee waa lasoo helo o la yidhi halkaasaa raggaasi joogaan dee waa kanoodeetu yihi waa taasi waa dee bishra min allah weeye waa faraj min allah subxaana watacaala markaasuu muxamedadu way gaajaysan yihin de ninkasaa kiishkaasi usoo diri hadday idinka dhamaatana bal ila soo xidhiir oo kale de aba laakiin lacag badan oo udu dheer iyaguna wax sidaasa madcunayna haynaysay bal laakiin bal de iskaba daa rasuulka ilaahay iyo ruyooyinkiisa mid horaan kaba soo horanay laga yaaba iminka inaan mid kale oo iyadna cajiib ahayd daba raacina marka tiisa gaadhne ee waxaan leeyahay ru'yadii waa taa saadiqad ahayd saalixad ahayd waa taa rumoobaysa ruux kol ruuxii cilmi bay u noqon kol faraj bay u noqon kol bishaaro kaley u tahayba kol dee waa caajila bushra mumina rasuulka ilaahay waa yihi ruuxii oo dee wanaag loo arkay waaba bishaaradii mu'minku lahaa lahum اlbushra fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira qeybteedii loo soo dedejinayaba weeye bal markaa ru'yada min allahi subxaana watacaala afarta kolley taraajimtooda siyar aclaam nubalaa iyo keyrkoodba muxamedada taraajimtooda intaba way ku wada sugan tahay markaas raggaa taraajimtooda waa qisadan iyo tani kutubtaa way kuma sugan tahay muxamedada raggaas bal markaa waxa intahay oo xadiidkii ahaa bushra min allahi wa ru'ya taxzinu mina waa maxay waa murugeysin min ashaydan shaydaan xaggiisa ka atay oo ruuxan shaydaan baa waxaan kusoo ridayo si uga lexiyo ula bukeedsiiyo ama murugo uu geliyo ruuxii muminkaa wa ru'ya midna waa mid aan tacbiir ba lahayn oo ru'ya ru'yana mima kii weeye yuxadisu lmar'u nafsahu waa qaybta saddexaad waa waxyaalaha naftiisa uu shaksi ugu sheekayo macnaa waad soo jeedaa imaka waxbaad ka fikiraysay oo ku shuqliyey markaad seexataad wixii aragtay tani maaha ruyooyinkaa maaha waa xadiidu nafsi waa wixii maskaxdeeda ku duurayu baabad aragtay kaba soo qaad nin haraadanaayo maanta o dhan biyo dee u haraadanaayo haben markuu seexday isagoo biyo cabaya arkay maaha iyadu dee wax tacbiirna maaha wixii aad ku sheekaysan sheekada waxay noqon kartaa dee ruuxa shahwo iyo waxyaalo dee shahawaadkiisii ama ruux maxbuubkiisii kaba fikirayo madaamkiibu kuba arkay wax kaloo adiga ku shuqlinayo kalaa jirto naftaada kuma jirayo wixii baad ku aragtay iyada taasi waa xadiidu nafs ama adqaas axlaam tacbiir ma laha taasi oo waa wixii dee mahayn naftaada aad kugu wareegayey ood madaam ku aragtay taasna waa ta saddexaad wa ru'ya mima yuxadisu lmar'u nafsahu ee fain raa hadduu arka axadukum axadkiin maa yakrahu wuxuu nacayo falyaqum ha kaco falyusalli eeg salaad baa inoo soo korodhay marka afar arrimood baan haynaa in horta isagoo dhinacii iska bedela waa mid markaa uu kaco isagoo shaydaankii iyo sharkeediiba ilaahay ka mahan gala welibana in xagga bidix isaga tufo waa laba xaalo oo kale waa saddex halkaasi iyo salaad uu tukado oo kolkol baabi salaadii isticaadadii baa ku sugan oo dikrigii waa ku sugan yihin isticaadadii way kuma sugan tahay oo baryadii ilaahay way kuma sugan tahay wixii salaadii baa kolkol umurihi ay soo wada gelayaan iyo arrinka kale ah inaanu cid ushee cidba u sheegin walaa yuxadis biha annaas dadka yaana ugu warramin qaala wuxuu yihi kollay intan waxaa daahiraba de kolley inay intani mudrajba taho xadiidkii aanay laba socon riwaayadka qaarkoodna waa tan marfuuca kaba dhigta e laakiin haddalaa inoo dambeeye qaala waxibu waxaan jeclahay alqayda qeydka dararka wa akrahu waa nacayaayo algulla waa ruuxii oo gacmihiisa iyo luguntiisa laysku xidho aqlaabtii taas waa nacaya oo macnaa waa maxay ruuxu hadduu madaam ku arko isagoo dabran dee dabarkuna maarka ruuxii meesha waa halkii baa lagu sugaya meeshan baa lagu adkaynaya soo maaha waaba wax fiican baa lagu fasiraayo dee waxa lagu fasiraabo waa diintiisii oo ilaahay ku adkeeyey oo markaa taasaama jeclay walo qolooyinkan mucabiriintii ay dhahaan ko kalo xaalado hadday de arrin diimeed ahayd haasabaad bay keenaysaa laakiin haddii ay ahayd oo ka soo qaado ruux xanuunsanaya ama ruux musaafira ahaa oo tan arkay waa iyagu siday kuma cabiraan dee dawaamu marad ama dawaamu safar iyo waxyaalahaas ayaaba dee tacbiirku noqonaya xaaladii uu ku jiray waa isbaatkeedi iyo sugideedi laakiin jacaylka halkani waa diintaadii ood kuma sugnaatay oo taasi u yahay ama hulligu de haddii bar wax la naco ruux la dhibayo oo la qaharayo oo gacmihiisa iyo luquntiisa laysku xiday marka taas oo kale waa wax madmuuma oo ges kalena naarkii maaa id اlأklaalu fي acmaaqihim wsalaasilta oo waatan iyo de waatan meelo kala duwan aqlaasha ay kuba soo aroortay hadiyo goor sife madmuumay usoo aroortay sife madmuumay uga soo aroortay taasna markuu manaam yahay waa nacaa oo de waaba nacaya cidda hadalka tiri way inoo dambaysaa waaba kan eg walqaydu dabarku sabat fi diin waa sugnaansho diintii laguma sugnaanayo falaa adri ma garanayo bu ihi huwa min alxadiiثi am qala ibnu sireen macnaa arinkan qeybtan wa uxib اlqayda waxaa le ayub inuu xadiidka kaa midiyey inuu ibnu sirin oo mucabir ahaa inuu taa yidhi ma kala garanayo bal alfaadaha waan sii raacinaya qeyb yarun baa inoo dambaynaysaa intan duruqdan baan ku joogsan casharka ilaa yar dheeraaday halkan doonaymaa laakiin anaa qaradkaygu ahaa in kitaab ru'ya bal uu dhamaado casharka ka dambeeya ku dhamaade xadaanii adi ala idhaha insha allah وxadaثnي محamed بن رافع qال xadaثna cبدالرaزاq qال aخbarna معmr عن أyuba بhada الاسناaد وqال في الxadيiث qاla abو هurayرaةa eg fayعjibnii waxay cajab gelinaya alqaydu وakrah الغula marka intani waa mdrjo xadiidkii kamid maahun marفوuc ahaa والqayd qaydkuna ثabat في الdيn وqاl النaبiyu صلى الlaهu عليه وsلم ru'ya الmؤmini جuزء min sitati وarbaciina juزءan mnuw marka hore شhan iyo afartan baan soo aragnay waa lix iyo afartan wax kalaa inoo dambeeya iyada taa waa cashar ka dambeeya qeybtaasi وxadثnي abالربيع qال xadثna حmاd yعni بن زayد qال xadثna أyوب وهiشhاaم عaن محaمد عaن أbي هurayرaةa qاaل إda اqtarba الزamاn وsاq الxadيiثa xadiiثkan kasoo baxnuu kaxeeyey walam ydkur فيhi muu sheegin النaبiy صلى الlaهu عليه وsلم o riwaayadan maanta xmاd بن زayd ayub kama wariyey xadiidkii oo dhan ba muu soo hadal qaadin rasuulkii ilaahaye lakiin xadiidka in mooye inta kale waa inoo marفوuع وxadثna اسحاq بن ibrahيm qال aخbarana mعاad بن هiشhاm qال xadثna abي can qtاta عan محamed بن sirin عan abي هurayرaةa عan النabiyi صلى الlaهu عalيه وasلم وأdraja isagu qataada riwaayadiisan uu mحamed ka wariyey wuu dhex geliyey fi الxadيiثi qowlahu qowlkiisii وakrah الqula intaasu ku daray ilى tamaam اkalaam ilaa inta hadalka intiisii kaloo dhan ba xadiidkii marfuuca buu ka wada yeelay walam yadkur manaan u sheegin riwaayadiisa aru'ya juزء min sitati وarbaciina juزءa min الnubuwa waana xadiid keliya oo rawaadiisun ay badhnaa dee xaggii mar kale ay kala badan yihiin alfaadaha ay kuma wariyeen wallah subxaana wataعala aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astafirka atub ilayk